waxaa sare u kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiyo xoolaha nool suuqyada magaalada hargeysa sare u kaca ku yimid qiimaha xoolaha la iibiyo ayaa waxaa loo saameeyay dhoofinta xoolaha nool maadaama la guda galay xilliyada xajka iyo carafka qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha ee magaalada hargeysa ayaa ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha xoolaha iyo waxa sababay horta saliidda aad bay u socotaa xoolahana aad baa loo iibsanayaa way fiican yihiin inkastoo xooluhu nagu yaryihinoo dee abaare ka jiraan galbeedkaoo kale marka haddana maasha allah way iska fiican yihiin waad aragtaanoo dee xoolo way socdaan iibkana waad dhex joogtaana waad arkaysaan marka aad bay u fiican yihiin neefka marka dhowr iyo siddeetan dhowr iyo sagaashan lakala siisto waa qaali dee runtii oo ninka ganacsigii afar boqoloo neefoo wada socoto oo min boqola ama min shan iyo sagaashan dee ma iibsan karaba ninka shicibka ahee macnaha adhiga keenaana wuxuu isleeyahay wallaa waxbaa kaa dhiman iibkiibaa reerihii tegey iibkiibaa reerihii tegey markaa waxaan leenahay seeladda hargeysadii baa loogu soo noqday ha laga iibsado wax baab cujirku yaana dhaafin ha yimaa ha ku sugaan adhiga halkoogayo xoolaha rafadu way bilaabantay aad baa loo kala iibsanayaa xoolaha wixii yimaadaa waa la kala iibsadaa neef walba waxa weeyaan isaga iyo qiimihii nin walba ku wato waa laga iibsanayaa ka neef weyn watana macnaha adhi waaweyn watana dee lacag qaaliaa laga siisanayaa ninka maxaa la yidhahdaa adhi yarar watana dee lacag yaroo lixdan dollar iyo agaarkeedabaa laga siisanayaa ilaa lixdan dollar ilaa boqol iyo toban dollar inta udhexaysa oo la kala siisanayaa xoolaha qiimuhu aad iyo aad buu u kordhay rafadan rafadeedii xooluhu dhowr iyo lixdan bay ahaayeen dhowr iyo lixdan dollar bay ahaayeen dee imakana dhowr iyo sagaashan dollar weeyaan markaad celcelis ahaan markaad eegto adhiga waa sagaashan dollar le kiin ilaa sharato gelinkii dambe waxbaa is yara bedelay si fiican bay u socotay aad xawl bay u socotay markii hore iib wanaagsanna waa la kala siisanay siddeetan doolar labiyo siddeetan saddexiyo siddeetan afariyo siddeetan sagaashan doolar qaar la siisanaya way jireen maalmaha qaarkood